annaga xiilag dheer haddaan nahay abaar baa nagu dhuftatay oo abaartaasoo afar sanaba nagu qaadate carrada hadda aan joogno oo lagdheera meel uu roob ka dhaca ma jirto kii horena kama dhicin midkii dambe hadda ahana kama dhicin sidaa la ajligeed dadkii sanadka u hore waxaa loo hayaama xagga dhadhaab iyaa loo kacay oo dhinacaasoo roobab ka dhaceen baa loo kacay ilaa libooya waktigii la raba roob inuu dhacana roobkii ma dhicin roob haddii la waayo haddana dadkuu soo gadoome dhulka oon roob ku dhicin haddii la imaadayna haddana waa la moodo oo waxaa loo mooday wajeer baa la galay habas weynaa la galay dhistig habas weynaa la galay dadka madax waraadiisa hadda habas weyne way dhaaftay lag boqol dad baa sii dhaafay weliba wax carradan haddaad socoto lagdheera from shantaaban ilaa meesha la yidhahdo banaanay intaa haddaad socoto neef adduunye ee kuma arkaysid wax dad oo aad ku arkay ma jirto tuulooyinkii yaryaraa oo laga cararay tuulooyinka meelahay fadhiyeen waa laga cararay wixis ku soo harayna waa wax dad un iska rafaadsan oo asigana ilaahay kuna socon waayey iyo carruur dad ay iskuul ugu jiraan khatar hadda waxaaba ku jirtaaba carruurtii iskuulka ku jireen iyo dadkii tuulooyinka lagaga tegey tuulooyinkii waa biyo la-aan dadkii biyo ma haysto oo carradii biyo la-aan baa ka dhacday markaas abaartaas oo xun baa nagu dhufatay wax mucaawina oo hadda oo deg deg oo la helayna ma jirto ama biyo dhaamis ha ahaadaan reer koros waxoogaa cuntay wax bay bibixiyeen codsi bal waxaan rabnay horta biyo dhaamis dowladdan countiga iyo dowladda sarawo inkastoo waktigan cambain haddana lagu jiro dadka waa la iska hilmaamayba nin walba cambainkiisa iyo asaga seed wax ku heshaa yuu ku ordahayaa ma ogii nin maanta keetigiisa ku fadhiya oo le maanta dad wax u qabo ma jirto nin kore iyo nin hoosaba kolka bal waxaan ana codsi u jeedin lahaa nimankan siyaasiyiinta ay ordaayiin bal inay waxan ay ku ordahayaan inay dadkooda ay fiiriyaan oo tuulooyinkan laga tegey bal gaari tirib tiribkoo biyo loo geeyaa labalaba tirib loo geeyaa bal wixii la heli karo dadkii maxaa nolosha u hore waa biyo biyoba haddaan la haynin carradii dhib baa ka dhacaya kolka waxaan codsanhayaa bal dadkan biyo in lala gaaro oo dadkii biyo dhaamis loo bilaabo dowladda sarena dadka raashiin ay u keento maxaa yeele abaarahan waa la tangaasiyey kolka wax loogu talagalay wuu jiraa wixii loogu talagalay dowladda sare inay u keento dadkii sifa ay dhibaato iyo macluul ay u imaaneen